aan ku horeynay magaalada hargeysa madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo ka hadlayay munaasabadda ciidul adxa ayaa waxa uu ka digay khatarta mukhaadaraadka bulshada uu ku hayo madaxweynaha ayaa hadalkaa sii jeediyey mar uu saakay tukashada salaada ciidda kala qayb galay dadweynaha magaalada hargeysa warbixintan waxaa hargeysa noogu soo diray khadar maxamed cakule dadweynaha somalilan ayaa saaka u dareeray tukashada salaada ciidal adxada iyadoo dadweynuhu ay si caadiya salaadan ugu tukadeen goobaha laysugu soo baxo sida garoommada iyo goobaha kale ee bannaan ee ku yaalla magaalooyinka iyo degmooyinka kala duwan ee somalilan magaalada hargeysa ayaa madaxweynaha somalilan waxa uu kala qayb galay dadweyne tiro badan oo ku tukanayey mise jaamaca weyn ee bartamaha magaalada hargeysa madaxweyne biixi oo salaaddii ayaa ka hadlay dhibaatada maandooriyaha ama mukhaadaraadka uu ku hayo daayarta somalilan isagoo oo bulshadana ugu baaqay in aanay keliya booliska iyo xukuumaddu tallaabadaasi ka hortagga aanay ku filnayn muhaadaraadka waxaan maskaxda dowliya ayaa aad iyo aad inoogu soo bota ummad maandooriya lagu saliday oo ubadkeediiyo kuwiisoo kacaya lagu tabaaray sanadaha soo socda tamar yeelan mayso wuu dhaafay magaalooyinkii mukhaadaraadku oo wuxuu tegay gobolladii iyo degmooyinkii kuma joojin karna ciidanka buriiska oo maalin walba quraalo khamriga soo qabta ama xashad meel eryanaya haddaynaan dhammaanteen uguntan waa aafo weyn weyn oo mustaqbalkeena baabeynaysa haddaynaan iska kaashan oo aynaan iska waanin oo aan maskaxda dadka wax laga bedelin oo aan mukhaadaraadka si caqliyana loola dagaalamin mustaqbalkeenu khatar ku jiraa waanay nagu baahday gobol kasta meel kasta oo fog tuulo kasta way gaadha taana waxaan ugu baraarujinayaa inaynu aada iyo aad uga digtoonaano dhinaca kale ciiddan ayaa waxa ay si weyn uga duwan tahay ciiddii hore iyada oo ay sababtu tahay ciiddii hore laguma tukanin goobaha laysugu yimaada cudurka coronavirus darteed qaar ka mida dadweynaha ayaan kula kulmay qaar ka mid a hoteelada magaalada hargeysa khaalid cabdilaahi qaliinleh khaalid ciid mubaarak ciid mubaarak oo waxaan halkan ka salaamaya dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo adduunka kaga nool yihiin waxaan kaleen salaamaya ciddii muuqeyga iyo magacaygaba garanaysa waxaan kaleen si khaas usii salaamaya faamiligeyga hooyaday walaaladay dhammaan iyo asxaabteydaba iyo khadar cakulo halka kula kulmay waxaan leeyahay ciid mubaarak ciiddaa ciideeda bashii barwaaqa allah inagu gaarsiiyo
magacaygu waxa weeye mukhtaar dhoox macal ciideyn xaga waxaan ka salaamaya faamiligeyga iyo asxaabteyda qaaliga iyo inta magacayga garanaysaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum khayr iyo muslimiintaba
diyaaraddaadsoojaalka diyaaradda iyo faraska woo nimi iyo joogigo maanta degan waxaa isku ka baagmay munaasabadda ciidda iyo joogi roobanoo degan
hoteelka diyaaradda ee magaalada hargeysa ayaan kula kulmay mulkiilaha waxaanan wax ka weydiiyey khadar guluf xaaladda hoteelka guud ahaan marka la eega ciiddan iyo ciiddii hore wallaahi horta waa hawada macal coronaviruska annaga waxba noomu dhimin waxa weeyaan neecow ayaanu iibinaynaa free coronavirus baanu ahayn meel kasta waa tii la fadhiyey waa adigii macal adiguna soo booqday waxa weeyaan dee waa alxamdulilah dadkaygio wada habiya geeliyoonu ugu dhaqnay meeshoonu caanihii geel ku hayno hurdadiyoonu ka samayno maanta faranood arkayso hoolashii aroosyadayo wixii bilyaardigii wax walba waanu haynaa waa naga diyaar marka ilaahu baanu ku sugaynaa halkaa
saaka dadku caruurta aad bay u faraxsan yihiin halkan dabaddana faras baa jooga halkan waalidin faamiliya iyo qoysas badan oo wada socda ku soo ciiday hoteelkan muxuu ahay diyaaradda ee koonfurta magaalada hargeysa bal saxmadda dadka saaka ka warran wallaahi horta faraska iska daa inamadii faraska ayaa iyagii daalayba bareeg baanu u baahanay hana la bedelo farasku waxaan wuxuu noqday wax yuniiga oo nagu soo kordhay isagiina diyaaradda iyo isaga iyo leexooyinkii markay tartameen faraskii baaba waan ka qaaday aad iyo aad baa looga shaqeeyey looga helay waananu ka sii kordhinaynaa tartanno farasna inaanu furnaanu isku daynaa magacaygu walaal waa maxamed cali waxaana ku magac dheeray faraawil marka horta waa la mahadiyey ilaahay nagu simay ciidan carafo marka udheelkan diyaaraddu aad buu shaqeeyaa runtii waanu daallay aniga inamadaydiba wallaahi waxaa ku ihi cir iyo dhulba dadka ilaa hoolsha hoolka cirka laydhaa diyaaradda ka dambaysa waxaa ku ihi dadku meel walba way fadhiyeen cunto culus cunto fudud nooc kasta cuntooyin kale waanu hayno waanu iibinaynay everytakis wallaahi ninkan wax badan buu soo kordhiyey waayo dee ilaa jigjigaa laga yimaadaa sala diyaaraddu caykii etoobiya kila lakaa shalaada etoobiya jigjiga ayaa laga soo boqo laga soo boqo salaya diyaaradda maxaa ahayd sidee loo dhigay marka
mid ka mid a hooyooyinkan soo ciidsiiya carruurta hore magacaaga marka hore amaal axmed yuusuf amaal ciid wanaagsan ciid alcaafiya waxaan fursad ku siinaa ehelka iyo qaraabada ciddaad salaamaysa Dhammaan waa- dhammaan waan salaamaya ehelkayga qaraabadayda iyo asxaabtayda iyo ubadkayga idinkana waan islaamaya maasha allah wallaahi leedhaasan doonin aan usoo doonanayba magacaygu waa ilhaan cumar Een, waxaan waxaanu kusoo booqanay hoteelkanaan nimid maasha allah walaaba hotel een, ku cusub magaalada Een, oo dee magaalada ma jiro hotel kaloo diyaarad gudaheeda wax lagu dhex cunayo Een, dee aadna way noo soo dhaweeyeen dadka een, wakiilayaasha meesha een, hoteelka leh aad baan ugu mahadnaqaynaa Een, shacbiweynaha soomaaliyeedna waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadka sanadkiisa haynagu gaarsiiyey basbash iyo barwaaqo aad baan u sa- waxaana halkan ka salaamayaa faamligayga oo igu horeeyaan hooyada iyo aabbahay hooyaday sucaad xuseen xasan iyo aabbahay cumar aadan cismaan Een, dhammaan waxaan salaamayaa walaalahay meel kastoy kala joogaan Een, waxaa kaloo salaamayaa asxaabtayda khadar maxamed cakule v o a hargeysa ciid wanaagsan dhegaystayaal jabuuti ayaa iyana ka mida meelaha sida weyn looga ciiday waa kan wariyaha v o eda ramadaan muuse oo warbixintan noo soo diray magaalada jabuuti iyo degmooyinka kale uu ka kooban yahay dalka jamhuuriyadda jabuuti si wanaagsan ayaa looga ciiday munaasibadda ciid al adxa iyadoo saaka subaxnimadii dadku ay u dareereen salaada ciidda dadweynaha ayaa ku tukaday salaada ciidda goobaha bannaanka ee lagu talagalay iyadoo qaar kalena ay ku oogeen masaajidda dhexdooda goobaha lagu tukanaya salaada ciidda waxaa si fudud looga dareemayay dadka oo tixgelinaya tallaabooyinka taxadirka caabuqa covid sagaal iyo toban iyadoo sababtu ay tahay hoos u dhac xoog leh oo ku yimid baryahan dambe saamayntii wax ku oolka ahayd ee markii hore xanuunkaasi uu ku lahaa dalkan jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa isagoo ku sugan magaalada cali sabex ee xagga koonfur bari ku dhowaad boqol kilomitir ka xigta magaalada jabuuti la tukaday salaada ciidda dadweynaha ku nool magaalada cali sabex iyadoo ay tahay markii u horreysay taariikhda dalka jabuuti madaxweyne uu ku tukado salaada ciidda meel ka baxsan magaalada caasimadda jabuuti madaxweynaha ayaa inta badan aan jeedin wax hadala wakhtiyada ciidaha isagoo soo dhiga barihiisa twitterka iyo facebooka dhambaal hambalyo iyo ciid wanaagsan ugu rajeynaya dadweynaha reer jabuuti iyo ummadaha islaamka sanadkan waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay dadweynaha jabuuti qiimaha aadka u kacsanaa ee lagu iibinayay neefka adxada iyadoo neefka adhiga gaar ahaan wanka amba orgiga lagu kala iibsanayay lacag dhan siddeed iyo toban kun ilaa iyo toddobiyo toban kun oo faranka jabuutiya oo ah lacag u dhigantaa boqol dollarka maraykanka goobaha sayladaha iyo suuqyada kale ee lagu kala iibsanaya neefka adxada ayay dadka reer jabuuti badankoodu tilmaamayeen in sababta sanadkan keentay in cirka uu isku shareero qiimaha neefka adxadu ay tahay dowladda oo aan samayn sanadkan sidii sanadadii hore ay samayn jirtay oo ah inay u goyn jirtay qiimo go-an neefka adxada oo ah ugu badnaan konton ilaa lixdan dollarka maraykanka in lagu kala iibsado neefkiiba rabadaan muuse v o a jibuuti ciid wanaagsan VOA.